bismillaahi raxmaan raxiim kusoo dhowaada qodobada warka caawa kuwooda ugu dor koran waxaa ka mid ah ra-iisul wasaare ku-xigeenka soomaaliya oo ka qayb galay munaasabada xuska maalinta dalxiiska guddoomiye mungaab oo amar ku bixiyey in deg deg loo dhiso mid ka mid ah buundooyinka laamiyada maraane ee muqdisho oo dhibaato lagu qabo maritaankooda ingiriiska oo soomaaliya ka taageeraya la dagaalanka al-shabaab toogasho lagu fuliyey nin ganacsada ku dilay kalkacyo warka dibaddana waxaad ku dhegaysi doontaan taalibaan oo joojisay adeega
soo gudbinta warkan waxaa suurto gelisay warshadda shafayse biyaha ee isnaay noocyada kala duwan ee warshadda biyaha isnaay ee idiin diyaarisay waxaa ka mid a labaatan liitar shan liitar ilaa liitar iyo bar waxaana lagaa siinayaa qiimo aada u jaban
intaasi waxay ahaayeen qodobada warka caawa kuwada ugu dor korona markana waxaad kusoo dhawaataan warkii faahfaahsan ra-isul wasaar ku-xigeenka labaad ee xukuumadda jamhuuriyadda soomaaliya mudane jabriil cabdirashiid xaaji cabdi oo maanta ka qayb galay munaasabad lagu xuseeyey maalinta dalxiiska soomaaliya ayaa sheegay in xukuumadda dan qaran ay ahamiyad weyn siisay adeegyada dalxiiska iyo horumarinta kaabayaasha dalxiiska dalka ra-isul wasaare ku-xigeenka ayaa tilmaamay in dalxiiska uu yahay qeyb muhiim ah oo ka mid ah ilaha dhaqaalaha dalka kor u qaadista xiriirka bulshada iyo caalamka iskaashiga joogtada ah ee lala yeesho urur goboleedka bariga africa iyo egad dalkeena ayuu yidhi wuxu uu leeyahay kheyraad dabiici ah iyo dhaqan soo jireen ah xukuumadda dan qaran waxa ay dhiirigelinaysaa maalgashiga kaabayaasha dhaqaalaha sida wadooyinka garoomada diyaaradaha dekadaha amniga iyo dhammaan adeegyada taageera dalxiiska ra-isul wasaare ku-xigeenka labaad mudane jabriil cabdirashiid xaaji cabdi ayaa ugu dambeyn bogaadiyey howlwadeenada ka shaqeeya arrimaha dalxiiska dalka gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho muungaab ayaa amar ku bixiyey in deg deg loo dhiso mid ka mid ah buundooyinka ay laamiyada maraan ee magaalada muqdisho kuwaasoo lagu qabo dhibaato aad u bacan maxamed iidle ayaa warkaani muqdisho kasoo diray
iyadoo maalmihii dambe ay cabashooyin ka soo baxayeen dadka deegaanka iyo gaadiidada taasi oo ku aadan burbur xooggan oo xilligan ku yimid boondada via uganda ayaa waxaa arrintaasi ka jawaabay guddoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho xasan maxamed xuseen mungaab waxaana markaasi uu degdeg ku amray in la xaliyo cabashadaasi boondadan oo in muddo ah aan helin wax dayactir ah ayaa waxaa markaasi ku yimid burbur xooggan waxaana la filayaa in si casri ah loo dhiso wixii hadda ka dambeeya guddoomiye ku-xigeenka howlaha guud ee maamulka gobolka banaadir iyo guddoomiyaasha degmooyinka waaberi iyo xamar jajab ayaa waxa ay si wadajira u dhagax dhigeen iyagoo sheegay in ay ka shaqayn doonaan dayactirka buundadan si loo yareeyo dhibaatadii bulshada oo ay halkan ku qabi jirtay
waxaan maanta u taaganahay halkaan ah buundada via mosco dayactir in lagu sameeyo oo uu soo amray duqa magaalada muqdisho oo ah maadaama aad ujeedaan dayaca iyo waxa ka muuqda iyo si u burburto buundadan maanta duqa magaalada wuxuu soo amray in maxaa la yidhaha la dayactiro oo dib u casriyin lagu sameeyo marka waan umahad celinaynaa duqa muqdisho labada degmo xamar jajab iyo maxaa la yidhahdaa waaberina iyo howlaha guud ay mar walba u taagan howlahan in ay maxaa la yidhahda nu garab siyaanne insha allahu tacala waxaan ka qaadan doonaa qaybteenna si fiican baynu insha allahu tacala inay noogu dhammaantaan rajaynaynaa bundadan hadda waayaan lama dayac tirin in badan baa la isku dadayay maamuladii kala horreeyey laakiin ma suurtogelin in la dayac tiro maanta waxaan rajaynaynaa insha allahu tacaala in ay noqoto mid guulaysatay oo ay wakhti badan kusii jirto insha allahu tacaala maanta waxaan joognaa dhagaxdhigga dayactirka buundada via moscow oo ah muhiim isku xidhka labada degme ee waa beri iyo xamar jajab oo runtii ah buundo qadiimi ah waxaan maanta halkaan u joognaa dayactirka buundadan oo ah u muhiim ah ganacsatada gashana dekedda muqdisho sidoo kale isku xirta waa beri iyo ilaa suuqa bakaaraha dayactirkaas kadib waxaan kaloo aan rabaa inaan halkaan warkii guddoomiyihii waa beri aan ku raaco ah baabuurta baakimanaysa habeenkii inay mamnuuc tahay kuwa dekedda galaana ay ku galaan sifo sharci ah hadday u haystaan fasax haddii kale aysan shaqo lahayn aysan ku baakimin inta hadda shaqada socota iyo markii shaqada dhammaataba waxaan rajeynaa insha allah inaan maamul gobolka banaadir oo waray guddoomiye muungaab inaan magaalada muqdisho aan dhisno wadooyin casri ah intii dayactir u baahana aan dib u dayactirno si hufnaan ah ee ku jirto aan u wada ilaashano insha allah ingiriiska ayaa soomaaliya ka taageeraya la dagaalanka al-shabaab maxamed soomane ayaanu eegaya dowladda u k ayaa ku dhawaaqdanay bixinaysay ka badan soddon milyan oo taageero dhaqaale ah si loo fududeeyo isbeddelka amniga soomaaliya lacagtan waxaa ka mid ah siddeed milyan oo dollar oo la siinayo xafiiska taageeridda qaramada midoobay soomaaliya asos la yidhaahdo iyo labaiyo labaatan milyan oo loo qoondeeyey taageeridda midowda afrika ee soomaaliya ansom go-aankan ayaa la sheegay inuu ka turjumayo doorka joogtada ah ee dowladda u k ku leedahay sidii uu ahaan lahayd saaxiibka lagu kalsoonaan karo ee soomaaliya iyo gobollada oo dhan iyadoo soo dhow ula shaqaynaysa dowladda federaalka soomaaliya midowda afrika qaramada midoobay iyo dalalka ciidanka iyo booliiska ku deeqay siddeed milyan oo ka mid ah taageeriddan ayaa xaqiijin doonta in ciidanka amniga soomaaliya ay sii helaan taageeridda aan dagaalka ahayn sida raashiinka tiidhooyinka qalabka caafimaadka iyo adeegyada daadguraynta dhaawacyada taageeriddan sahayda ah waxay door muhiim ah ka qaadan doontaa in ciidanka soomaaliya ay awoodaan howlgallo wadajir ah oo ay la galaan ciidanka ansom ansos ayaa haatan taageerta siddeed iyo toban kun iyo sagaal boqol oo askari iyo saraakiil boliis soomaaliyeed ah oo ka howlgala guud ahaan dalka tabarucadan cusub ayaa wadarta guud ee u k ee ansos ka dhigaysa in ka badan konton iyo siddeed milyan oo dollar tan iyo laba kun ko iyo labaatankii u k dowladda federaalka soomaaliya midowda yurub iyo qaramada midoobe ayaa si wadajir u qabtay shir loogu deeqayo ansom oo lagu qabtay hareeraha shirka golaha guud ee qaramada midoobe shirkan waxaa ka qayb galay dalal badan taasoo muujinaysa sida beesha caalamka muhiim gaar ah u siinayso amniga iyo xasiloonida soomaaliya tan iyo laba kun ko iyo labaatankii u k waxay ku bixisay ku dhowaad boqol iyo afartan milyan oo dollar ansom iyo howlgalladii ka horreeyey taasoo caddaynaysa siday kaga go-an tahay taageeridda dadaalada wadajirka ah ee amniga soomaaliya muddada foga toogasho lagu fuliyey nin ganacsada ku dilay gaalgacyo siciid xasan ayaa faahfaahinaya maxkamadda sare ee ciidanka qalabka sida ee puntland ayaa magaalada boosaaso dil toogashaa ku filisay allaha u naxariistee deeq cabdul oo horey gaalkacyo ugu dilay ganacsade axmed taliil xaaji aadan oo ka mid ahaa ganacsatada sida weyn looga yaqaano magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug waxaa dilkaasi ka soo qayb galay mas-uuliyiin kala duwan oo ay ka mid yihiin taliska qaybta booliiska gobolka bari iyo weliba sidoo kale hogaanka c i d da ee gobolkaasi iyo guddoomiyaha maxkamadda ciidamada qalabka sida iyagoo dhammaantood halkaasi ka hadlay islamarkaasina sheegay in maanta dilkaasi lagu fuliyey deeq cabdul oo horey dilkaasi u geystay sidoo kalena waxa ay sheegeen in cid kasta oo dil si badheedha u geysata ay maxkamadda iyo xukuumadda puntlandba ay dil toogasho a ku filin doonaan si markaasi ay u yaraato xaaladaha dilalka ee ku soo batay deegaanada puntland kaasi oo muddooyinkii u dambeeyey si weyn looga dareemayey islamarkaasina ay xukuumadda puntland go-aansatay in arrintaasi wax laga qabto waxaan maanta markhaati ka nahay goobjoog ka nahay kisaas deeq cabdul oo horey gaalkacay ugu dilay axmed tahliil maxkamadda sare ciidamada qalabka sida ay horey ugu xukuntay dil ayaa waxaa maanta lagu fuliyey maanta ay soo bushi tahay soddonkii bishii sagaalaad laba kun labaatan iyo shan qisaastii xaqa loo lahaa waxaana fushiday dadkii xaqa u lahaa qisaasta marka qisaastuna waxa weeyaan waa waxaa la yidhi nolol bay idiin tahay ciddii wax disha oo xaqdarro wax ku dishay in la dilo sharcigeenna islaamka ayaa ayaa sheegaya قصاص وحن عدينا إن شيء الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ما أنتوا أي تاريخ دو تهي صدن كبيش السقالات لباتن لباتن يشن وحادل توق الشاء القفليي قعن كديق ديت عبدل ودل وقوق يستي مقالة قال كعيو الله ونحريسته مرحوم لأورنجري مرحوم لأورنجري أحمد هليل حاج آدم dilkaasoo ay maxkamaddu u amartay inay fuliyaan eheliyadii dadkii uu wax ka dilay taliyaha qaybta booliiska ah gobolka ah bari gaashaanla sare cabdiqaadir ajaamac cabdiril oo goobta ka hadlay ayaa markaasi fariin cad u diray bulshada maanta ay bishu tahay soddonkii bishii sagaalaad labada kun iyo labaatan iyo shan waxaa qisaas dil ah lagu fuliyey deeq cabdul oo horey dil ugu geystay magaalada gaalkacyo marxuum la ohan jiray axmed magaalada gaalkacyo qisaasta waxaa fuliyey eheladii marxuumka waxaan rabnaa guud ahaan marka anagu inaanu baaq guud u diro bulshada guud ahaanteeda oo ah cid kasta oo dil geysata maadaama dilalku soo bateen oo mar kasta aanada qabiilka iyo dilaalkeedu ay tiro badan yihiin oo qof walba raba inuu qof kale ka aarsado in qofkii qof dilabatiirka la geeyo si ummadda tan aayaddii qur-aanka ahayd ay ugu fusho oo oo loo loo yeesho meel lagu kala haro ama lagu lagu kala waabto ama lagu kala cabsado qof walbana oo qof ilaahina in tiirka la geeyo oo la toogto baan soo jeedinaynaa si ummaddu ay nabad u kala hesho halkaad naga dhegaysanaysaana waa raidow jawhar markana warka caalamka qalqal ba-an ayaa ka jira guud ahaan afghanistan maalin kadib markii maamulka taalibaan ay xireen internetka oo idil adeega teleefoonada gacanta ayaa hawada ka maqan duulimaati badan ayaa la joojiyey ganacsigana waxa uu la dalaadhacayaa sidii ay u shaqayn lahaayeen taalibaan ma aysan bixin saraaxad rasmi ah oo ku saabsan xiritaanka internetka balse horaantii bishan mas-uul ka tirsan gobolka uu arrintan ka bilaabtay ayaa sheegay in mamnuucitaankaasi uu amray hogaamiyaha sare si loo xakameeyo waxa ugu yeereeyay xumaanta dhegaystayaal war wixii dalka iyo dibadda cawna soo gaaro waanaga intaa cidduu warka iyaga sheegana waxay dib ugu daalacan karaan barda ayna facebook ku leenahay radiodowshoor waa anigoo cabdiqaadir maxamed imaana sidaas iyo nabadgelyo